الحمdu للh نxمdه ونsتaciiنه ونsتغفiره ونعuudu bاللh min شhروuر أنfuسina وmin سيئaaتi أعmاalina maن يهده الlه falaa مضل لah وmaن يضلل falaa hadiya lah وأشhهadu an laa إilaaha إilا الlه وaxdaه laa شhariika lah وأشhهadu أna محamdا xabdه وrasuuله اllهuma صل عlى محamد وعlى آlih وأصxaabih وmaن تبcahm بإحsaan إlى yوم الdيn أmا bعd faslun filweliimati allabariga arooska uu u fasal yahay weliimadu waa cuntada loo sameeyo arooska faslun walweliimatu weliimadii calalcursi arooskana loo weliimeeyo mustaxabbatun waa mid la sunneeyo in cunto loo sameeyo arooska waa sunno waa sunno wlweliimatu weliimo calalcurs aroos loo sameeyo weliimo mustaxabatu waa mid la sunneeyo walijaabatu in la ajiibo ilayhaa weliimada in la ajiibo ilayhaa ilaa weliimati اlcursi in la ajiibo haddii lagu yeedho waajibatun waa waajib weliba waana fardulcayn weeye waa fardulcayn ilaa min cudrin cudurdaar maahane cudurdaar oo qofka ajiibidaas ka mancinaya oo maxaa ka mid ah qofka loo yeedhay makaanka loogu yeedhay waxaa ku sugan dad uu ku dhibtoonayo wax ama diintiisa dhibaya ama naftiisa iyo maalkiisa dhibaya maalan waxaa imaanaya qof oo cadow ku ah oo dhibaato u geysanaya amase waxaa imaanaya sidaasoo kaleeto macaasi dad samaynaya uusan kana celi karin oo ka manci karin markaasoo kaleeto waajib maahan waa inuu diido oo uu yidhaahdo ma imaanayo haddii darar uu ugu jiro qofkaas loo yeerayo diintiisa amase adduunyadiisa diintiisa naftiisa maalkiisa cirdigiisa wixii dhibaato ku ah meesha waxaa imaanaya qof asaga dhibaya ama diintiisiyaa dhibaata ka soo gaarayoo akhlaaq xumo iyo diin xumaa ka jirta mana suuli karo hadduu suuli karo waajibay ku tallaba waajib weeye munkarka inuu suuliyaana waaba waajib waana loo yeero inuu yimaado weeye laakiin hadduusan suuli karin inuu yimaado maahan marka cudurdaar hadduu helo waajibkii waa ka dhacaa faslun fii axkaami alqasmi qaybinta axkaamteedii iyo wanujuusi maqaalifanimadii axkaamteedii ayuu fasal u yahay qasmiga min jihati zawju ka imaanaa waa ninkii haddii uu dhowr xaas leeyahay inuu cadaalad u sameeyo xagga hooyga iyo hoyashada uu la kala hoyana nujuuskuna xagga sawjadu ka imaadaahoo waa in amarkiisa ay diiddo daacadiisi ay diiddo ama xaqii lagu lahaa oo u waajibay ay u diiddo marka qasmigu min jihati zawj ayuu ka imaanaa nujuuskuna min jihati zawju ka imaanaa qasmigu waa inuu cadaalad ugu qaybiyo ninkii dhowr xaas leh jiifkii iyo lahoyashadii amase la joogiddii waa inuu cadaalad ugu sameeyo nujuuskuna min alirtifaaca laga keeno xaqii waajibka ku ahaa gabadhu inay diiddo weeye faslun wataswiyatu simid filqasmi qaybinta la simo bayna sawjaati sawjaadka dhexdooda loo qaybinaa waajibatun waa mid waajib ah qasmiga waxaa loo jeedaa ama makaan ha ahaado ama zamaan ha ahaado waa inuu u qaybiyo sidaas weeye xagga makaan ahaan laba sawjo ama ka badan ma bannaana inuu guri iskugu keeno ilaa biridaahunna ayagu inay raalli yihiin maahane laba guriyoo isku midana waa inuu kala dejiyo isku qalma oo labadoodu macnaha xagga ku noolaashada aan kala sarrayn xagga zamankana waajib waxaa ah inuu u qaybiyo haddii uusan habeenkii shaqayn oo uu maalinkii shaqeeyo asal qaybta waxaa u ah habeenkii waa inuu habeenkii qaybiyo maalinkuna taabic weeyo habeenkaas gabadha uu la hoyday ayaa iskale maalinka ku xiga habeenkuna waa asal maalinkuna waa taabic hadduu xaaris yahoo kale waardiyo kale yahay ama habeenkii uu shaqeeyo qaybinta waxaa asal ah maalintii habeenkii haddii saacado fursada uu helana maalinkaas gabadhii laheed ayaa xaq u leh xaq u leh marka makaanka iyo zamankaba waa inuu cadaalad ugu sameeyo wataswiyatu simid fi lqasmi qaybinta la simo bayna sawjaati xaasaska loo qaybina waajibatun waa waajib walaa yadkulu uma geli karo calaa kayri lmaqsuumi lahaa midii loo qaybay kayrkeed likayri xaajatin xaajo kayrkeed uguma geli karo fi taabici waxaan nidhi asal iyo taabicaan ka dhignay asal iyo taabicaan ka dhignay asal waxa ahaan nidhi hadduusan habeenkii shaqayn asal waxa ahaan nidhi hadduusan habeenkii shaqayn waxaa asala habeenkii maalinkiina taabici uu yahay oo habeenkaas gabadha xaqa u leh maalinkii hadduu guri tegayo gurigaasaa xaq u leh maalinkiina waa taabic hadduu habeenkii shaqeeyana waxaa asal qasbiga u ah maalinkii habeenkii fursaddii uu helana waa taabic taabicaasna waxaa xaq u leh qofkii maalinka lahaa markay sidaas tahay waxaa jirto daruuro iyo xaajo hadday daruuro timaaddo waa u geli karaa gabadhii waktigii asalkaha xataa gabadhii qaybtaleed maahane tii kale waa u tegi karaa oo waxaa ka mid aba xanuun oo gaarsiisan in loo cabsanayo inay u dhimato haddii uu hayo waxaa la mid a gabadhi waa foolanaydaa waxaa la mid ah cadow ah looga cabsaday waxaa ka mid a gurigiiya dabka kacay waa daruuro daruuradaas waa ugu tegi karaa asalkii xataa oo maalan habeen hadday taho habeen uu qaybi jiray habeenkuu guriga kale lahaa guriga kale haddii daruuro ka dhacdo sida in xanuun inay u dhimato laga cabsaday uu jiro amase fool ay jirto amase dabka kaco gurigii ama cadow laga sheego daruura la yidhaah waa u bannaan tahay waa u bannaan tahay waana uu tegi karaa laakiin xaajo uma tegi karo arrin muhiim ahoo danhuu ka lahayo sheeko iyo inuu wax u sheego iyo ballan iyo waxyaala sidaasa maya uma tegi karo ma u bannaana ma u bannaana ma u bannaana xaajo arrimo muhiim ah laakiin aan daruuri ahayn uma aadi karo asalka laakiin taabica waa u aadi karaa oo maalinkii oo kaleeto arrin aan daruuro gaarsiisnayn laakiin xaajo ah oo dan ah hadday qabato waa aadi karaa ayadana waxaa la rabaa markaa dantaas inuu soo koobo daruuradu hadday xaataa dheerato hadhow inuu u qalleeyaa waajiba midda daruuradaa iska daa midda xaajadaa haddii uu daruur ahaan ugu tago daruuradii hadday wakhtigiidii dheeraato waa u qallaynaa middaas waa u qallaynaa hadhow intii oo kale waa inuu ayadana habeenka dambe la soo jooga sidaasaa laasim noqoydo hadday xataa dheerato daruuradii marka waxaan nidhi xaajo la'aanteed xaajada marka waxay bannaynaydaa daruur ma ahan asalka ee waa taabica sidaas darteeda sharaxa ha ku kasoomin walaa yadkulu zawju leylan calaa kayri lmaqsuumi lahaa likayri xaajatin leylanta uu yidhi waa daciif maxaa yeelay xaaja ma bannay karto leylo hadduu asal ay tahay ma bannay karto wuuna baraarujinayaa xaashiyada bajuurigu waa baraarujinaa masalada marka laakiin waxaa fiican u leeyahay in marka hore lagu fasiro hadalka matniga in la yidhaha taabiciyuu ka hadla asalkii ka hadlima ilaa taabica xaaja waa bannayda oo maalan habeen asalahaa maalinkii waa taabic maalinkii xaajo hadduu ka yeesho midda kale waa soo fiiri karaa oo arrimo macnaha ballan iyo arrimo uu kala hadli lahaa iyo wax saas oo kalea laakiin xaajo la-aan ma bannaan xataa maalinkii uma geli karo mana aadi karo umana tegi karo dubiil iyo siinaya waa xaajo waa inuu ta u dhiibo ka soo tago laakiin inuu iskaga tago si kale maya ama asagu dan ka doonto maya ma lama ogola lama ogola amaa asalka asalka daruuro waxaan ahayn ba looma ogolo xaaji ma banayn karto wa taswiyatu in la sima fi lqasmi qaybinta bayna sawjaati waajibatun waa mid waajiba walaa yadkulu umana gelayo calaa kayri lmaqsuumi laha midii loo qaybay kayrkeed likayri xaajatin baahila-aan iyadoon baahiyu jirin fi taabici waqtiga taabica ah walaa fi laslina uma geli karo likayri daruuratin asalkana daruuro wax aan ahayn uguma geli karo waidaa araada hadduu doono asafara safar oo mid ka midana uu la safro wuxuu rabaa inuu safroo mid ka mida uu wato ninkiina dhowr xaasuu leeyahay waidaa araada hadduu doono asafara safar aqraca waa u qurcaynaa baynahunna dhexdooda waa inuu u qurceeyo u qarituuro midii qurcadu u soo baxdana uu la safro ee mid iskama go'aansan karo hiblaayahay raacayda ma dhihi karo wa kharaja wuxuuna la baxaa bilati midda takhruju ay u soo baxdo lahaa ayada alqurcatu qurcada wa kharaja wuxuuna la baxaa bilati midda takhruju lahaa ay u soo baxdo alqurcatu waidaa tasawaja hadduu guursado jadiidatan mid cusub khasahaa wuxuu ku gaari yeelaa bisabci layaalin toddoba habeen in kaanad bikran hadday tahay weye hadday bikro tahay toddoba habeenuu la hoyanaa kadib uu qaybina wa bialaain saddex habeen ayuu ku qaas yeelaa in kaanad hadday tahay fayiban garoob hadday tahayna saddex habeenuu ku qaas yeelaa oo isku xigta kadib ayuu qaybinaa habeennada kadib uu qaybinaa waidaa kaafa ninkii hadduu ka cabsado nujuusa almar'ati haweentii maqaalifanimadeeda nujuusku waa in ay xaqii ku waajibay u diiddo hadduu ka cabsado hadduu ka cabsado haddaysanba dhicin arrintii see uga cabsana nusqooyinka gobol waxaa ku qoran sharaxa siduu inii sheegaa waidaa baana hadduu caddaado nujuusulmar'ati haweenta maqaalifanimadeeda hadduu caddaado marka waaba la fahmay laakiin hadduu ka cabsado xaa loola jeedaa waxaa dhici kartaa la yidhi xaashiyada iniin sheegaye in ayadoon maqaalifanimo hadda jirin inuu ka cabsado oo calaamadaheedii ay muuqdaan calaamadihiiyaa ka muuqana qowlan ay uga muuqaneen ama ficlan maxaa ka mid a qowlkii awal waxaa caado gabadhan u aheed hadal wanaagsan inay kula hadasho saasaa caado u aheed ama markii uu u yeedho inay ku ajiibto labayka inay tidhaahdo a caado u aheed markaasay beddesha hebla uu yidhi markaasay tidhi maxaa daran un hadal un si u qallafsano hadalkii uu ku yiqiinna maaha hadalkii hadalkii uu ku yiqiinoo dhan maaha awel hadal qurxoon oo wanaagsanuu ku yiqiinay markaasuu u yeedhay markaasay hadal si u adag hadda cisyaanno kama muuqdo ay kula hadashay marka waa markaasoo kale waa cabsiyaa jirta maqaalinimo maaa maqaalinimadu xataa caydu hadday caydo xataa maqaalinifannimo maahana yidhahdeen culummadu ama dabeecad kulayl ay kula dhaqanto lama yidhahdo maqaalifanimo lama yidhahdo maqaalifanimo day aflagaadaydo xataa maahan maqaalifanimo maqaalifanimadu xaq waajib uu u leeyahay oo lagu leeyahay waa markay u diido daacadiisiioo kale a ka mid ee aflagaado iyo cay iyo maahan maqaalifanimo marka hadday xoogaa hadalka dabeecaddii beddeshay waxaa muuqanayda markaasoo kaleeto cabsiyaa jirta lamana dhihi karo maqaalif amase ficlan waay oo ficlan waa maxe awal bashaashaday aheed wejigay u kaduude waa xidxihan tahay siya isku xidxira ayadm hataa qowl xunna ka soo bixi maa marka cabsiya markaasoo kale jirta marka qowlan aw ficlan ayuu ku cabsan karaa waidaa khaafa hadduu ka cabsado nujuusa almarati haweentii maqaalifanimadeeda wacadaha waa wacdina waa wacdinaa waa inuu la hadla wacdiyo ilaahay ka cabso shaydaanka iska celi shayddaanka ilaahay ka magan gal waa inuu la hadlo oo waaniyo oo u caqli celiyo fa in abad hadday diiddo ila nujuusa maqaalifanimo mahane wax kale hadday diiddo oo wacdigii waxba ku qaada diiddo haajaraha waa ka haajira waa ka haajira hijraduna waa filmadaajici gogoshu uga haajiraa kama tegi karo guriga xayla hadduu baxo waxaa la rabaa in wax la xalliyo halkaa laga doonaa marka isagoo gogoshiisa jooguu ka sii jeesanaa wey macnaheedu laakiin guriga kama bixi karo hadalkana waa la hadla ee kama aamusi karo saddex maalin wax ka badan saddex maalin waa u bannaan tahay laakiin saddex maalin wax ka badan uma bannaana ilaa hal mar unbay u bannaan tahay yidhahdeen saddex maalin ka badan macaasi hadday ku jirto oo macaasidii ay ka fuqi diiddo ka joog macsidan dembigan ka joog macsi waxaa la jiraa sharcigoo la khilaafay wey dadka gobol macsi zinaday u yaqaaniin zinadu waa macsiday ka mid tahay beentu macsiday ka mid tahay xamtu macsiday ka mid tahay heesta la dhegaystaa macsiday ka mid tahay xijaab la-aanoo gabadhu maa macsi macnaheedu waa mukhaalafa sharciya sharcigoo la khilaafay waayo ee macsidu zinada keligeed maaha oo dad gobol istilaaxaasay sidaasay u haystaan haddii macsi la yidhah waxay fahmayeen zino bismaanta maga lagama hadlayta marka gabadhii waxaa dhacda inay mukhaalafa sharciya ku sugantahoo sharcigii khilaafaydo oy dembi ku sugan tahay dembigiyuu ka fuji waayey waxa weeyaan waxyaala qaaqaawanay daawane maalan xijaab la-aanay bexe mararka gobol amase guriga markay joogto xijaabame haddii nin ajnabiya yimaado markay baxaydana waa xijaabane adugu shay sharcigii khilaafsanu ku arkay waa kala hadlay waa ka diiday markaa saddex maalin ka badan waa bannaanta inuu ka aamusnaado sababtoo ah qofka hadday tahay sababka looga hijroona in uu fisqi ku sugan yahay ama bidca ku sugan yahay waxaa bannaan abadan ilaa aad kala dhimataan inaadan la hadlin sidii salafka lagu yiqiin ee saddex maalin ka badan waa xaaran xadiiska muslimku markuu leeyahay waa wixii lixadika xadu nafsi wa nafsadaada darteed wixii ah lama ogolo saddex maalin ka badan ma banaana saddex maalin ka badan marka kalaamka kama goosa kartid saddex maalin ka badan kama goosa kartid haddaysan ahayn ujeeddada aad uga hijroonayda inay ku sugan tahay dembi oo ay sharcigii khilaaftay ee adiga lixadika aysan ahayn hadday taas tahay saddex maalin ka badan waa laga aamusi karaa markaas hadda iyadana gaarkuma ahan rag iyo dumar waa isku mid markaas qof kastoo dembi ku sugan haddaad u aragto inaad ka aamusto oo sidaas aad uga sajrido waa bannaan tahay hijiro sharciya laydhaha taas laakiin adiga xoogaa xaqaaga mar hadday tahay saddex kama badinaydid sidaas weeye hadalka marka uga tegi ma sida khaalibka hadduu uga tagana saddex ka badi ma laakiin hijrada oo gogosha ayuu uga hijroona gurigana kama bixi karo fain aqaamad hadday ku nagaato calayhi cala nujuusi maqaalifannimadii hadday ku nagaato oy ku celcelido oo ay arrintii weli ku sugnaato hajaraha waa ka haajiraa wa darabaha waana garaaca darba ta'diibin waa edbin garaaciddeed darban hayra mubarixin waa garaacid aan darnayn dhiig kama keeni karo mn laf kama jebi karo wejiga kuma dhifo karo mahaaligta kuma dhifo karo meel khatara kuma dhifo karo waa darbi oo edbin ah oo aan dhiig keenaynin oon wejiga ahayn oo meelaha halista aan ahayn waa iska uun xanjafin yar waayo hajaraha waa ka hijroonaa wadaradaha waana garaaca inuu iska daayaana uga sii feecan wayasqudu waxaa ku dhacaa binujuusi maqaalifannimada qasmuha qaybteediiya markaas ku dhace wa nafaqatu abiilkeediina waa ku dhace haddii marka ay daa'imto oo la cilaaji waayo oo la dawey waayo maqaalifanimadii habeenkii ay xaqa u lahayd in loo soo hoydo meesha waa ka baxa laakiin marka hore waa inaad tartiibkan soo marto oo dawad aad isku daydo inaad daweydo marka dawadii laga samro meesha waxaa ka baxaya oo ka dhacaya xaqeedii habeenkii in loo soo hoydo ay xaqa u lahayd iyo biilkii ay lahayd labadaasaa dhacaya caruurta biilkoodu ma dhacayo carruurtan masaakiin weeye saqiir ah mayeeraan ah adayna biilkugu leeyihi laakiin gabadhaasaa laga hadlay faslun fii axkaami اkhulci khuluca axkaamtiisiuu fasalu yahay khuluca macnihiisu wuxuu yahay waa kala tegid ninkii iyo xaaskiisa ay ku kala tegayaan dhaqaalo gabadhu bixinaydo dhaqaalahaas wuxuu noqon karaa meherkii qayb ka mida inay u cafido walow in yarba allaha ka dhige waxay noqon karaa meherkiiay u wada cafido wuxuu noqon karaa wax kalay siido wuxuu rabuu noqon karaa waa wixii lagu heshiiyo waa bannaan yahay laakiin ninka goormuu u bannaan yahay inuu iska qaato ma mar walba maya ninka wuxuu u bannaan yahay waa haddii dhibaatadu ay gabadha xaggeeda ka socoto wax darar ah oo asaga xaggiisa ka socdaa uusan jirin dhibaatadii xaggeeday ka socotaa ayadaa dhaqmila markaasay xalaal u tahay marka kale waa xaaraan iyo biliqo waxa uu ka qaataa waa xaaraan iyo biliqo ma bannaana sidaas weeye maxaa yeelay haabit ibnu qays nabiga sala allahu calayh wasalam xaaskiisii wuxuu ku yidhi haabit ibnu qays ka waran waxay ku tiri rasuulka allow haabit ibnu qays ku ceebaynma akhlaaq diin ku ceebaynma waxaan ka cabsaday ninkaasaan u necebahay kufriyanba ka cabsanaaba ninkaa waa iska nacay anaa iska nacay diin kuma nicin dabeecad kuma nicin nabigu ma dhihi waa idab darantahay ninkaaga la joog ma dhihi ee wuxuu yidhi haye haddii ninkii haddaad iska nacdo isagoon wax cilada kugu hayn waxaad samaydo meherkii uu ku siiyey u soo celiy midkan soomaaliga madax furashada gabdhaha loogu haysta ma ahayn nin walbaaba meherkii gabadha waa ku leedahay hadhow marka khilaafyimaadu marka ku gorgortama meherka adama haye meher hayna ma furi kare maya iska daa waa lagu cafina raba marka waxaas beenta ma ahayn meerka wuu baxshay markaasuu ku yidhi nabigu sal اlahu alay slam hadda muxuuna ahaa beer dhan oo aseendahu ah beer dhan oo aseendahu ah markaasu aseendadii ilaa ninka fiiri aseenda dhamuu baxshay gabaru ku rabay dhibna xaggiisa kamaan gabadha iyadaa nacday marka maadaamaad nacday u soo celi beertiisii waa u soo celiday khalaas sidaasay ku kala tageen oo hal dalqa ku furay marka markii sidaasoo kale ay tahay waa markay xalaal u tahay mar walbana waxaa lagu xisaabtamaa adiga xaggaaga yaan xaq marin meeshaad ka xisaabtami lahayd wax qaado oo gabadha wax ka qaado waxaa kaaga muhiimsan ilaahay hortiisa markii la tago ilaahay wax walbuu og yahay waxaad dhici karta gabadhu waxay kula dhaqmi laadahay dhib ay xaggaaga ka tabanayda inay tahay dhibkaas ama waa cadday karta gabadhu ama ma cadday karto inaysan sheegi karin marka adiga mar walba waxaa loo cabsadaa war amaad gabadhaas dhib xaggaaga ka jira ay la dhaqmi weyda oo haddaad maanta xoola madaxeeda ku qaadato hadhow cadaab iyo ciqaab ka yimaada marka inaan xaggaaga xaq marin waa taasaa lagu dadaalaa meesha inaad wax goosato unbaad ku dadaalaheed mar walba taasaa kaaga muhiimsan faslu walkhulxu khulxigii jaa-isun waa bannaan yahay calaa ciwadin bedel ayuu ku bannaan yahay gabadhaa ciwad bixine oo ay ku gadanayda dalqadda ciwadkaasoo macluumin la yaqaan maqduurin calaa tasliimihi uu ku daray sharxa waa sax waa xoolo la yaqaan intay la eg yihiin waana waxay gabadhu bixi karto haddii uu majhuul yahay ka waran hadduu majhuul yahay xataa waa ansaxaa laakiin wuxuu ku ansaxaa ciwad oo waxaa laga dhigaa mahrulmithil gabadhu waa ay ka baa-inee khulcigiina waa dhacay laakiin ninku wuxuu xaq u yeelanaa meherkii wax la mid ah wa tamliku way milkinaydaa bihi bilkhulci khulciga almaratu haweentu nafsaa nafsadeeday ku milkineen marka ay ciwad bixido oo ninkii gabadhi uu furo nafteedii ayadaa milkiday macnaheed xaa loola jeedaa waa kan isaga fasiray walaa rajcata wax rajcaa low ninka uguma sugnaan calayhaa gabadha korkeeda wax rajcaa kuma leh ilaa binikaaxin jadiidin nikaax cusub inuu ku guursado maahane hal dalqaba allah ka dhig hadduu ku dhawaaqo hal dalquu ku dhawaaqay waxbay u cafiday meerkii wax ka miday u cafiday ama waa u wada cafiday ama wax kalay siiday hal dalqaan ku furay uu yidhi khalaas nafteed ayadaa milkiday ma rajciyeysa karo maxaayl waa gadatay dalqada ma rajciyeysa karo marka haddii ay isku baahdaano ayadu raalli noqoto meher cusub iyo weli iyo shuhuud kulli ah laga rabaa hadda waa inu meher cusub la keena waa in weligii bexshaa waa in shuhuud la keenaa waa in sidii waagi hore loo nikaaxiye ayagoo galabta khuluxu dhacay caaw hadday isku baahdaan nikaaxii horeetoo kale isku guursanaya maahana rajciye isagu sooma rajciyeysan karo waa ay ka xorowday xoolaheeday ku gadatay dalqadda wa tamliku way milkinaydaa bihi bilkhulci khuluca almarata waantu nafsa nafsadeeda walaa rajcata wax rajca low ninka uguma sugnaanin caliha gabadhaas oo mukhtalicada ilaa binikaaxin jadiidin maahane wayajuusu waa bannaan yahay alkhulcu khulciga fi duhri ayadoo gabadhu daahir tahay wa fil xaydi xaydka waa arki doonnaa dalaaqa gabadha ma bannaano ayadoo xayd qabta in la furo ayadoo daahira laakiin daahirkaas uu ugu galmoodayna ma bannaano labadaasna ma bannaano waa xaaraan furiinku laakiin khulcu waa ka duwan yahi sababtoo ah khuluc arrinta keentay waa gabar dhibban oo dhig dareemayda marka awalna waxa loo diidaayey xayd in lagu dhex furo gabadha ama duhri loogu galmooday lagu dhex furo waxay ahayd gabadha ciddada ku dheeraana laakiin gabarh isqulucday dhib ayay ku sugantahay dareemayda inay ku dheeraataa uga ron dhibkan inay kusii jirto saas darteeda lala sugi ma marba hadday qul arrintu tahay haba ku dheeraato ciddadu xaydka waa lagu dhex furaa waxa weeyaan duhri loogu galmoodaa lagu dhex khulcaa ciddadu ha ku dheeraato ku dheeraashadaana uga roon ninkan inuu haysto ilaa waa qof dhibane qof ogolaatay inay xoolaheeda madaxeeda ku gadato waa qof dhiban xaalad oo khatara meesha ka jirta dhibanaantu siba kala duwanay noqota qalbiga hadday ka dhibanta waa dhib wayajuusu waxaa bannaan alkhulcu khuluca bannaan fi duhriyuu ku bannaan yahay oo kii loogu galmoodo iyo kan loogu galmoonba wa fil xaydina waa ku bannaan yahay walaa yalxaqu ma haleelo almukhtalicata gabadha iskhulucday addalaaqu dalaaq ma haleelo gabadha haddaysan khuluc ahayn aysan xoolo bixin hal dalqaan ku furay uu yidhi markaasay tiri ii dhammaystir markaasuu yidhi mid labaadan ku furay waa furmi amase mid hal dalquu ku furay hadhow un dadkii qaraabadaa iyo markaa isaga le war iska dhammaystir dalqadaha waa ku furay mid kale waa kod daba tega mid kalean ku furay saddexdiiaa dhammaanay gabadha oo rajciyada xaaskiisii lamid tahay dalqaduhu waa iska daba tegayan waa ka furmeen laakiin gabadha mukhtalicadaha dalaq ma haleelo hal dalqaan ku furay uu yidhi markay madaxa ka gadatay oo wiii ay tiri intaasaan ku siinaa laba u hartay soo ma ahan markaasay tiri dhammaystir ama qof kalaa yidhi maba waa iska sheeko mid kalaan ku furay iyo gabadh islaam ajnabiyu fura uu ku dhawaaqay dalqadda koobaad baa-inay noqoto waa ka baa-intay isaga marka dalqad dambe ma dhacay ama ha ku dhawaaq ama yuu ku dhawaaqay waaba ka baa-intay midda koobaad ay ku baa-inayn marka kuwa dambe waxba macno mare faslun fii axkaami dalaaqi dalaaqa axkaamtiisii uu fasal u yahay waa dalaaqu dalaaqu barbaani duu barbayni laba nuuc miduu saaxiibo weeye dalaaqu waa laba nuuc sariixun mid cad iyo wa kinaayatun mid sarbeeb ah alfaadda oo marka wax lagu furaa lagu dhawaaqo labay u qaybsamaan waa kuwa cad kuwa cad xaa loola jeedaa waa lafdi dalaaq maahane wax kale aan aqbali karin oo marka lagu dhawaaqo wax kale dadku ka fahmi maayaan sariixaa la yidhaha kaas kinaayana xaa la yidhaha in dalaaq loola jeedana waa aqbali karaa in macno kale loola jeedana waa aqbali karaa sidaasay kale yihiin fa sariixu midka cad alaaatu alfaadin waa saddex lafdi addalaaqu furitaan waalfiraaqu faaruqitaan waasaraaxu diritaan saddexdaas wey saddexdaas lafdi waa cadcad yihiin dalaaq dalaaq haddee waa masderkiiye wax alla wixii laga ishtiqaaqday waa la mid anti daaliqun hadduu yidhaah anti mudallaqa hadduu yidhaahdo dallaqtuki hadduu yidhaahdo kulligood waa isku mid masderka iyo ficilka iyo ism faacilka iyo ism mafcuulka iyo kulligood waa isku mid lafdigaas iyo wixii laga ishtiqaaqay waa isku mid firaaqana waa sidaasoo kale oo hadduu yidhaha anti mufaaraqatun iyo faaraqtuki iyo waa isku mid saraaxana waa la mid saraxtuki hadduu yidhaha waa ku diray adiga ama anti anti musaraxatun waxaa la mid ah oo asaguna sariixa soo gala laba kale waa khulciga labadaas lafdi in oo maal la sheego waa ku furay intaas haddaad siidan intaasaan kugu furay amase madax furasha la sheegay intaasaad isku furato haddii maal la sheego ama madax furasho la sheego waa sariix dalaaqu markaas shantaas weeye marka sariixii labadaas khulca ku jirta iyo saddexdan fa sariixu lafdiga cad alaaatu alfaadin waa saddex lafdi adalaaqu furitaan wاlfiraaqu faaruqitaan wsaraaxu diritaan saraxa almar'ata arsalahaa weeye waa diray walaa yaftaqiru uma baahna sariixu dalaaqi dalaaqa cado ilaa niyati niya uma baahna dalaaqa cado lafdiga sariixa oo dalaaqnimada ku cado uma baahna in la niyeysto inuu niyeysto inuusan niyeysan waa isku mid waa ka furmi maalan gabaruba la sheekaysaa shukaansanaayey markaasay tidhi xaas ma leedahay meli oo awey mar waaba qabtay mide markaasuu yidhi waa furay midaanu ku soo xerogelinaa tii tagta khalaas waxaa la mid a yidhahda culummadu xataa haddii uu yidhaha nacam waa la mid gabadhii ma furtay haa uu yidhi ama nacam khalaas waa tagtay niyo uma baahna ma niyeysan iyo qofaan ku siraaya iyo qofaan kula cayaaraya iyo waxba maag lafdiga dalaaq ahoo cado asagu niyo uma baahna wax niyo uma baahna kaliya wuxuu u baahan yahy inuu qofka u qaysto inuu ku dhawaaqo niyo iyo waa inaad kala taqaan qasad qasad lafdiyuu rabo inuu ku dhawaaqo markaasu anti daaliqun maba ku talagen inuu ku dhawaaqo waxba kama furna markaas maxaa yeelay lafdigan kumaba talagen inuu ku dhawaaqo laakiin lafdigan hadduu ku talagalo inuu ku dhawaqo laakiin macnihiisi lama rabo qofuu waxa weeyaan uu wax kale uga u tusaa bis weeye hadduuba lafdiga uqays uu u dhawaaqo inuu gabadha furo inuu niyeysto looma bahno ama ha niyeysto ama yuu niyeysto waa ka furanta laakiin carabka hadduu uga dhaco marka khalaas wey waxba kama furmayaan ninkaas waxba kama furmayaan walaa yaftaqiru uma baahna sariixu dalaaqi dalaaqa cadu ila niyati niyo uma baahna walkinaayatu sarbeebta kullu lafdin waa lafdi kastaoo ixtamala aqbali kara adalaaqa dalaaq iyo waqayruhu qayrkiis lafdi kasta oo dalaaqna noqon karo furiin noqon kara macno kalena noqon kara kaasaa la yidhaha kinaaye furiinna waa noqon karaa macno kalena waa noqon karaa furiinna waa noqon karaa macno kalena waa noqon karaa kinaaye kaasaa la yidhaha walkinaayatu kinaayadu kullu lafdin lafdi dhammaantiis wey lafdigaas ixtamala aqbala adalaaqa dalaaq iyo waqaylahu macno kale marka sidaa waxa weyn orod reerkiinni aad iyo oo kaleeto orod reerkiinni aad oo wayaftaqiru wuxuu u baahan yahay kinaayadii ila niyati niyo marka lafdigaas kinaayadaa hadduusan niyeysan ma dhacayo dalaaqu waa inuu asagu u niyeysto inuu wax ku furo hadduu u niyeystana waa ku dhaca saasay u kala duwan yihiin oo hadde orod reerkiinni aad dee maciddii soo fiiriyaa maxoogaa waa isku dhibtoonne bal reerkii u tago bal aan arrintayda ha galeen miya wax kale saa noqon karaa inuu sii daayayoo furayna waa noqon karaa reerkii aad hadduu yidhahdo marka wuxuu u niyeystay noqonay middaas wa nisaau dumarka fiihi fi alaaqi alaaqa darbaani dawaatu darbayni laba nuuc kuwa saaxiiba weeye dumarku xagga dalaaqa waa laba nuuc waa laba nuuc xagga dalaaqa darbu nuuc fii dalaaqihina dalaaqooda sunnatun ayaa ku sugan iyo wa bidcatun bidco wahunna kuwaasu dawaatulxayd weeye laba nuuc weeye dumarka qaar ka mid ah furiinka la furaa sunnana waa noqon karaa bidcana waa noqon karaa qaar ka midana sunno iyo bidca midna laguma dareersado waa iska mubaax gabdhaha marka labadaasay kale yihiin qaar ka mida furiinkooda qaab sunnaana waa u dhici karaa qaab sunnada khilaafsanna waa u dhici karaa qaar ka midana sunno iyo bidca maba ka suurtowdo mar kasta waa iska jaa'is waa iska mubaaxu wanisaau dumarka fiihi fi alaaqi alaaqa darbaani dawaatu darbayni waa laba nuuc kuwow saaxiiba darbu nuuc fii alaaqihina alaaqooda sunnatuna ku sugan iyo wa bidcatun wahuna kuwaasu dawaatulxaydi waa kuwa xaydka u saaxiibka dumarka xaydku ku dhaco dumarkaas furiinkoodu marna wuxuu dhici karaa qaab aan sharcigu ogolaynoo bidcaa marna wuxuu dhici karaa qaab sharcigu ogolya waana ka fa sunnatu sunnada an yuuqica waa inuu ninku rido adalaaqa dalaaqa fii duhrin daahir waa inuu ku rido gabadhiyo daahir ah oo xayd daahir ka ah duhrigaasoo hayri mujaamicin uusan ugu galmoon fiihi duhriga gabadhii dhiig markay ka qubaysato oo ay daahir tahay asagoo siday dhiigga ay uga go-ay aysan kulminoo u galmoon waa inuu furo weliba hal dalqana uu ku furo sidaasu marka waa dalaaq sunnadii waafaqsan walbidcatu bidcada an yuuqica dalaaqa dalaaqa waa inuu rido fil xaydi xayd dhexdiis inuu ku rido gabadhiio xayd qabtuu ku riday ma bannaana waa xaaraan aw fii duurin ayadiio daahir uu ku riday duurigaasoo jaamaca fiihi ugu galmooday ama gabadhiio daahiroon xayd qabin laakiin duhrigaas ay markaas ku sugan tahay dhexdiisay isku arkeen oo ugu galmooday khalaas markaasna ma bannaano waa bidco wa darbu nuuc dumarka ka mid ah laysa fii alaaqihina dalaaqooda sunnatun sunna kuma sugna walaa bidcatun bidcana kuma sugna nuuc dumarka ka mid ah furitaankooda la furayo sunno iyo bidca ma kala noqdo wahunna kuwaasu arbacun waa afar asaqiiratu gabadha saqiirada gabadhaan maba qaan gaarin weli xayd maba gaarin gabadhaas markaa mar haddaysan ayd xaydba gaarin furiinkeedu sunno iyo bidca ma noqdo sababto ayadu dhiig maba tirsanay ili dhiig kumaba dhaco bilay tirsane gabadhaasu bilay tirsane saddex bilooday tirsane iyo wal aayisatu midii dhiigga ka quusatay way ka gudubta xaydkii waqtigii uu ku dhici jiray dumarka hadda xaydba ku dhici ma ayadana sunno iyo bidca ma kale leh saddex bilood ay tirseen mar walba xagga ciddada wax ka isbeddel ma leh dhibaato ma le marka dhibaato ma leh saddex wal xaamilu gabadha uurka leh gabadha uurka leh hadda warkeedu waa cadihay ciddadeedu isma beddesho ilmahaasoo caloosha ka soo baxaa ciddadeedu noqonay markuu ku dhawaaqo dalaaqa oo daqiiqaduu ku dhawaaqo hadday hal daqiiqa kadib umusho ciddadeedi waa go-do daqiiqada saddexaadna ninaa lagu nikaaxi kara hadeeru ku dhawaaqay laba ilbirqsi kadib laba ilbirqsi kadib waa umushay markay umushay ciddadeedi waa dhammaa ilbiriqsiga afraad waa lagu nikaaxi karaa nin kale waa lagu nikaaxi karaa marka ma kala lah iyo walmukhtalicatu gabadhii iskulucday oo wax laga qaatay furiinkaas dhaqaale looga qaatay gabadhaasna ayadana ma leh sunno iyo bidco ma leh sababta oo annagii soo marnay ayadaa waxa weyaan dhib waxa uga dhib badan ciddadu inay ku dheeraato ninkan inay wada joogaana uga dhib badan waxaana ku tusaa in dhib jiro waxay ogolaato inay dhaqaale ku bixido furiinka marka ciddadu waa ku dheeraatee ayadaana waqti loo fiirima ayada ciddadeedu waa isbedele meeqaan sheegnay asaqiira alaayisa walxaamila walmukhtalica afaraan sheegnay shan weeye marka shanaa kitaabka noogu taal shan ah kitaabka marka noogu taal hadda afar soomaanaa sheegin waxaad ku dartaa wallati midii lam yadkul bihaa ninkuusan u galmoon gabar aysan ninkaba is arag wey oo aysan uguda maaha ha ka sifayn allati muqtalicadi ha isku dhihin muqtalicada qaydkan ma lah soo ma jeedid qaydkan ma lehe waxaad tidhaahdaa allati lafdiga ah laysa sifata almuqtalica sifo uma ahan muqtalicada ee ha ka sifayn dadaa ku qaldamee oo ka sifeeye haada lafdu laysat laysa sifata almuqtalica liannahu laysa qaydan fiiha wainamaa huwa calaa taqdiiri waawilcadfi waawilcadafa loo soo qadara waawilcadaf aa loo soo qadaraa xaashiyada baatuurigaad ka heleen marka shan ah halkaa soo baxday gabar ninka waa laysku nikaaxiyey laakiin ma is arag oo macnaha iskuma galmoon taasu sunno iyo bidca ma leh maxaa yl ciddaba ma leh iyadu awalba ciddadu inay dheeraata laga calanayo soo maaha gabadhaas ciddaba ma leh afka ninka dalaaqu markuu ka soo baxo nin kale lagu nikaaxi kara ciddaba male gabadhaas aysan ninka istaaban marka ayadana sunno iyo bidca male walatii adleeda wawaad soo qadarina shan ay kuu noqdeen walatii gabadha lam yadkul bihaa uusan u galmoon faslun fii axkaami alaaqi اlxuri wاlcabdi wakayri daalika fasalkan wuxuu fasal yahay ninka xorta dalaaqiisa iyo addoonka dalaaqiisa iyo waxyaalo kale faslun wayamliku wuxuu milkiyaa alxuru ninka xortaa alaaثa tadliqaatin saddex dalqo qof kastoo muslima arrintaas waa ogya caamo iyo culmo gabadha saddex dalqa ka badan miyaa lagu qabaa arrintaas ma dad ka jaahilaa jira ya dad ka jaahila oo u haysta gabadha in toddoba dalqa lagu qaba miyaa jira ma u malaynayo hadduu jirana inuu soomaali ku badan yahy soomaali badankoodu waa og yihiin gabarh saddex dalqaa lagu qabaa haddii marka ay run tahay in saddex dalqo la og yahay in lagu qabo hadhow ayadoo yaanaan arag la leeyahay shanaan ku furay marka xaa ii haray waagii heblaahdoon isqabannay miday ahayd horta maalin dhexoon murannana saddexaan sheegay saakana labaa iga dhacday shiikow wax ma ii hareen wax ma ii hareen taas lama fahmi karo waaya marka ninka hortaa saddex dalquu gabadha ku qabaa faslun wayamliku اlxuru ninka xortaa wuxuu milkiyaa alaaثa tadliqaatin saddex dalqo saddex dalqu milki uleeyu haystaa dhaqaalayso ha iska wada tuurin hal mar shayddaanka dabeecadihiisa waxaan ku naqaan u fiirsada shayddaankaas dabeecaddiisa waxaa lagu yaqaan gabadha iyo ninku markay xalaal isku yihiin waa isku shidaa dee xadiis saxiixana nabigu ku sheegay subax kasta ciidan in ibliisku u diro reeraha inuu dumiyo subax kasta markaasna ay warbixinta ay keenaan hadhow ciidankaas reeraan dabagalay ma aanan dayn ilaa aan kala diray markaasuu yidhahda waxaan ka cabsanaya inay isku laabtaan oo reerkaas dib loo dhiso welwelkaasaan qabaa arrintaasa ka harin uu leey soo ma jeedid marka in alla intay xalaal isu yihiin waa isku shidaa mar alla marka dalqaduhu dhammaadaan waxaad uu u tusaa inaan nololba jirin labadooda maahan cid kale inay wada noolaadaan adduunka korkiisa isku jeclaana shaydaan cadowsana markii hore wuxuu ka mulugsanaa reer muslima oo dhisan marka dambena muxuu rabaa zine in lagu wada noolaado oy jahanamo la galaan markaasuu leeyaha kaa weeyo kaas weeyo caruura meesha joogto waxa weyan si aan yeelno ma naqaano bal shiiqow qiil ha la raadi markii horeeto caruuraa joogto haddaan tira carruurtooda maahane mar aan kala raaxisano kuleey carruurtu qiimo ma leh isku sabra lama arko marka dambe wuxuu ka dhigaa inaan adduunka nolol u oolin inaa labadoodu wada noolaadaan maahan faslun wayamliku lxuru ninka xortaa wuxuu milkiyaa alaaثa tadliqaati walcabdu addoonkuna tadliiqatayni laba dalqo wayasixu waxaa ansaxaa alistinaau soo reebid fi alaaqi alaaqa dhexdiisuu ku ansaxaa idaa wasala ninku markuu la xariiriyo hu mustanaha bihi mustana minhuga waxaa ansaxaa waxaa ansaxaa istifni macnaheedu waa maxee hadduu yidhaha xaaskiisii anti daaliqun alaaan ila nayni saddexaan kugu furay marka laba laga jaro laba iiga reeb hal dalqay uga furanta laba shardiyuu leeyahay marka ama saddex shardi shardiga koowaad horta marka hore waa inuu niyeystaa intuusan hadalka afka ka dhammaan waa inuu istinaha niyeystaa o ee hadduu yidhaha saddexaan kugu furay saddexdii markay dhacday kadib mid soo laabame dib u soo laabame marka horuu niyeysanaa inuu hal daqa ku furo dalqadii u cabira sidaan wuxuu leeyahay anti daaliqun alaaan ila nayni saddexaan kugu furay marka laba laga soo reebo macnaheedu waxay noqonaysaa midaan kugu fur hadduu yidhaha anti daaliqun waaxidatan iyo hadduu yidhaha anti daaliqun alaaan ila nayn waa isku macno tacbiirka laba tacbiir wey soo ma jeedi waa u bannaanta waa inuu niyeysto labo waa inuu hadal hadal isku xihan uy ee hadalaan isku xirnayn anti daaliqun alaaan uu yidhi laba maalin kadib uu yidhi ila nayn eberwa xaale wax furmi lahaaba lama arkaba haddii hadal kale aan isla xidhiirin isifna ansaxayo adduunka gaba furan lama arkayn nin walba maanta u baad u dhilaha ila nayn ilaa waaxida waxbuu la harila marka hadalka waa inuu isku xihan yahay saddex waa inuusan mustanuhu istiqraaqin mustana mihuga xanaa waxaa loola jeedaa mustanaha la soo reebaa mustanaa minhugii waa inuusan la ekayn hadduu yidhaahdo anti daaliqun alaaan ilaa alaaan hadalkiisu waa baatil saddexna waa uga furantahay tan kaleeto waxaan baraarujinaa waa xaaraan ninku dalqad uusan gabadha ku qabin inuu ku furo gabadha meequu ku qabaa saddex boqolan kugu furay uu yidhi ama kun waxay tahay cabdullahi ibnu cabbaasaa loo keenay nin saas u hadlay kun aan kugu furay wuxuu yidhi saddexuu ku qabay saddexdii waa israacday fiiri israaci maydo hal saxaabi oo yidhi ma jiro saddexda dalqo waa hal dalqo hal saxaabi qof ka keeni karaa ma jiro bal bilaahi calaykum raadiya soo raadiya u fiirsada hal saxaabi oo yidhi saddex dalqo marka lagu dhawaaqo hal midaa laga soo qaado caryaa keen bal caryaa keen hal saxaabi xadiis nabi oo leh waxa weya dalaaqu halaai bilafdin waaxidin dalaaqu halaai bilafdin waaxidin yucaddu waaxidatan caryaa keen bal yaa keeni kara bal soo raadiy dalaaqu alaai bilafdin waaxidin dalaaqu alaai waa la helaa laakiin bilafdi waaxidin hal mar saddexaan kugu furay halaa laga soo qaada caryaa keena xadiis sheega meel uu ku yaallo bal soo raadiya intaad nooshiin dalaaqu alaai bilafdin waaxidin aan rabaa anugu maaha midka aan rabaa dalaaqu alaai keliya dalaaqu alaaa saddex laba suuruu noqon karaa anti daaliqun anti daaliqun anti daaliqun dalaaqu alaaaa la yidhaha dalaqtuki alaaثan waa noqon kara labada waa noqon kara masaladaas waqtigeeda insha allahu sharxi doonaa laakiin hal xadiid oo sheegaya oo si cad u sheegayo saddexaan kugu furay amase dalaqtuki alaaثan meel uu ku yaalo qof hayaa ma jiro oo sugan oo saxiixa qof keeni karaa ma jiro qowl saxaabina qof u keeni karaa ma jiro laakiin maxaa yaala saxaabadoo si cad u leh kun aan kugu furay waa cabdullahi ibn cabbaasa loo keenay nin yidhi markaasuu yidhi saddexdii waa israacda waa kaaga furanta maxaa soo haray kun saddex laga jaray sagaal boqol sagaashan iyo toddoba ma tahay waa dembi halkaas adoo ku sidaad qiyaamaha la imaanayda ilahay wejigiisa ma jeesjeesaa diinku ya halkaad ka keento boqol aan ku furay ninkii yidhi lafdigaasoo kale ku yidhi wuxuu ku yidhi saddexdii waa israacda waa kaaga furanta isma raacdo a laga rabaa saxaabi yidhi bal hal saxaabiyo yidhi isma raacdo ama meel nabigu ku yidhi saddexdu isma raacdo qof yidhi yalla meel nabigu ku yidhi saddexdu isma raacdo yaa keeni kara nabi maxamed oo yidhi sala allahu alay saddex isma raacdo soo ma jeedi meel ay ku tala lama arko saxaabi yidhi isma raacdo laakiin waa israacdayaan hayna saddexdii waa wada dhaceen taasaa laga hayaa saxaabada cabdullahi ibni cabaas cabdullahi ibni cumar saasaa laga hayaa saxiixa markaasuu yidhi boqol saddex ka jar sagaashan iyo toddoba soo maaha saddexna waa kaaga furantahay sagaashan toddobadana waa dembiga diinta ka gashay ilahay hortiisaad la imaanayda saas wey saxaabadu saasay dhihi jire isma raacdo ma dhihi jiro isma dhihi jiro bal raadiye keliya wax xadiiska la hayaa wuxuu yahay dalaaqu halaai midaa laga soo qaadi jiray waktigii nabiga laakiin dalaaqu halaai mid laga soo qaadi jiraa lagaa rabaa marka ilaa bilafdin waaxidan lama hayo anti daaliqun halaaanna lama hayo dalaaq isma raaca lama hayo dalaaqu halaaa hadeer waa laga soo qaadi karaa mid wixii waktigii nabiga diinahayana maanta diina wax kale diin ma noqon karaan soo ma jeedid hadeer saddexda dalaaqu halaai midaa laga soo qaada anti daaliqun anti daaliqun anti daaliqun uu yidhi ama wuxuu yidhi waa ku furay waa ku furay waa ku furay waxaa la leeyahay waa ku furayda hore hal dalqaa kaaga dhacdoo lagu weydiinma labada kale xay ahaayeen tiyan aan maqashiinayoon tawkiiday ahaayeen hal dalqaa ninkaas ka dhacday waa su-aal mid kalaa yidhi waa ku furay waa ku furay waa ku furay waxaa la leeyahay waa ku furayda ugu horreyday hal dalqaa kaaga dhacday cidna ku weydiinma kaas labada dambe labada dambe maxaad ula jeedi ma labadii dalqoo kalaad sheegaydi haa labadii dalqoo kalean sheegaya haddii saddexaad ku furto kalaas saasaa loo kala saara waktigii nabigana saas aheed waktigii abuubakarna saas aheed waktigii cumar qayb ka midana saas aheed haddana waa sidii wax waktigii nabiga diin ahay maanta waa inay diin noqdaan ma dhici karto in laga tago laakiin saddexaan kugu furay haa xaad ula jeedaa laleeya yaa keeni kara xaad ula jeeda xataa qof la weydiiyo saxaabi halkaa qof lagu weydiiye mayaa la isweydiiye waaba cadde qofkii ku yidhi saddex ma waxaa leeda ma midaad ujeedaa mase saddex hadda haddaan ku idhaahdo saddexdaas kitaab saddex kitaab ma al kitaabaad u jeedaa su-aashaas meesha ma soo geli kartaa ma soo geli karto ma soo geli karto su-aalan meeshaba soo gelin waa marka aad ha loo fiiriyo qofka raba inuu aad uga dawoobana ha akriyo adwaau bayaan fii idaaxi اlqur'aani biاlqur'aan moxamed ulamiinu shinqiidi aayadda suurat اlbaqara bal ha akriyo isagoo degan wakti dheerna haysta oon degdegsanayn waa inaad ugu yaraan laba saac haysato ama saddex saac ood ku akrido waxa way nus saac inta ku dulmarto xabad ka fahmi mayo wakti dheer inta salka udhigato adoon degan oon degdegsanayn madaxuna ku xanuunayn akri adaa dawoobaayo shubhadu waa kaa baxe caafimaadna waa hele wayasixu waxa ansaxaa tacliiquhu dalaaqi in lagu xidhaa bisifati sifo sifo in lagu xidho bisha heblaa awalkeeda aad iga furantahy juska ugu horreya bishay uga furantahy bisha heblaa aakhirkeeda aad iga furantahy juska ugu dambeey bishay ka furantahy waa sifadii taas waa shardina waa lagu xidhi karaa haddaad sidaas yeesho haddaad guriga ka baxdo waa iga furanta waa kaa furanta diinka ilaahay oo laga been sheego waa dembi ilaahay laga galo kan ugu weyn ilaahnimo yaroo la sheegtay wey ilaahnimo yaroo la sheegtay macallinko oo meel meeshaanoo gobola jooga aan aad ula yaabay tuu ku hayo dad waraa waxay tidhi waxaan idiyay tidhi ninkiia wuxuu yidhi haddaad dugsigaas aaddo waa ad iga furanta haddaad aaddo waa ad iga furanta maalintan baan heshiinay aniga ninkii oo yidhi dugsigii fasaxaad u ta fasaxaad u ta macallinkii aan u sheegnay macallin waxa yidhi hadduu soo fasaxa iska imow halkaasay uga furantay ka war shardiga waa xiri kara lakiin ma furi karo ninku yaa ku yidhi waa furi kara daad tiraada saas daa yeesho iga furan tahay khalaas saas marka yeesho waa kaa furanta waa ka noqday ma jirto waa xiri kartaa ma furi karti adugu shardiga soo ma jeedi toban sano aan saas ku wada joognahay macallinkaasaan noo joogay oole waa layska furi karaa dhib male shardiga waa layska furi karaa markii culummadii ay u ogaadeen culummadii loo sheegay uu yidhi culummadaas masaa'il badaan isku khilaafsanay wuxuu yidhi yidhi bal sidaan ha lagu wado culummadaas wax isku hayna tan keliya ma laa ilaaha illaa anta isku hayna tan halkay kuugu taallaahe walaa yaqacu ma dhaco adalaaqu dalaaq ma dhaco qabla nikaaxi nikaaxa ka hor gabar ajnabika uu leeya waa ku furay markaasuu guursaday hadmada qaba waxba furaa furiddu waa xarig la fura xarigaan xirnayn ma la fura ama wuxuu yidhi haddaan ku guursado waa ku furay ama wuxuu yidhi heble hebel haddaan guursado waa furay waxaasoo dhan iska sheeko waxba gacan uguma jiraan hadduu guursado ka furmimi hadduusan furin markaas kadib walaa yaqacu dalaaqu dalaaq ma dhaco qabla nikaaxi wa arbacun afar laa yaqacu ma dhaco dalaaquhuna dalaaqoodu afar dalaaqoodu ma dhaco asabiyu saqiir walmajnuunu qof waalan nin waalan dalaaqiis ma dhaco wanaa'imu mid hurdaya waa xanaaqeen markaas isagoo hurdayu ku qarwey oo yidhi waa ku furay xaboom kama jiraan makalafna maaha walmukrow midkii la qasbay hadda iska fiiri sharaxa bikayri xaqin lagu qasbay haddii xaq lagu qasbay waa ka fur mehe bikayri xaqinna lagu qasbay wey hadduu xaq yahay dalaaqu waa dhaca waa dhaca wallahu subxaana wa tacala aclam wsala allah wslam wbaarak calaa nabiyina mxamed